إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal kusoo dhowaada warka fiidnimo ee warbaahinta islaamiga alfurqaan qodobada caawa ku maqli doontaan waxaa ka mid ah mid ka mid ah siyaasiyiinta dowladda federaalk ayaa sheegay in ciidamadooda ay ku fashilmeen dagaalada ka socda gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe ciidamada b s f uu maraykanka tababar ayaa ka jawaabay eedan kaga timid gudoomiyaha gobolka mudug ugu magacaabo maamulka la baxay puntland madaxweynihii hore ee maamulka la baxay galmudug ayaa sheegay in dowladda federaalk ay marayso xaalad fowdaha oo halisteeda leh khasaare isugu jira dhimasho dhaawac ayaa ka dhashay shil gaari oo ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا waa habeen musabtiha taariikhun ay ku beegan tahay lix iyo labaatanka dulqacda sanada kun afar boqol afartan iyo lix dhanka la waafaqsan saddex iyo labaatanka bish shanaad laba kun shan iyo labaatanka warkii oo dhan mid ka mid ah siyaasiyiinta dowlada federaalk ayaa sheegay in ciidankoodii ay ku fashilmeen dagaalada ka socda gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe faahfaahinta qodobkan waxaa inoo haya wariyihiin axmed cabdulaahi cabdiqani qoran oo ka mid ah musharaxiinta u taagan xilka madaxtinimada dowladda federaalk ayaa waxa uu ka hadlay dhiig bahbaahsan ay ciidankooda ku wajahayaan furimaha dagaalka ee gobolka hiiraan iyo shabeellada dhexe ayna isaga firxanayaan halkii uu dagaal ka dhaco dowladda federaalk ayuu ku eedeeyey inay siyaasadaysay dagaalka isagoo intaasi ku daray in ciidamadoodii ay ku fashilmeen dhammaan dagaaladii ay la galeen xarakada mujaahidiinta al-shabaab dowladda federaalk soomaaliya dagaalada tan dhacay ee runtii dowrkii ay ku lahaayeen muddooyinkii dambe ma ammaanayn dowr shariifa ma ahayn fashil baa dhacay ciidamadii qaranka oo tiradooda aynu garanayno intay la eg yihiin oo dagaalkii waxa weeye ama ka baxay ama ka baaqsaday ama ilaahay kuma sabadiiday ee meeshii la isku qabto bannaynaya arrintaasi waxay tilmaamaysaa fashil hogaamineed iyo fashil siyaasadeed hadalka cabdiqani qorne ayaa ku soo aadaya iyadoo muddooyinkii lasoo dhaafay aysa soo tarayeen mas-uuliyiinta ka hadlaya jabka ciidankooda ka soo gaaray dagaaladii ay la galeen xarakada mujaahidiinta al-shabaab ciidamada b s f ee uu maraykanka tababar ayaa ka jawaabay eedan kaga timid gudoomiyaha gobolka mudug ugu magacaabo maamulka la baxay puntland warkan waxaa inoo haya wariyihiin cadnaan xaaji muxsin iyadoo maalmo ka hor gudoomiyaha gobolka mudug ugu magacaaban maamulka la baxay puntland faysal sheekh cali uu ciidamada b s f ee uu maraykanka tababartay ku eedeeyey in ay ku biireen dowladda federaalka isla markaana doonayaan inay khalqalgeliyaan amniga magaalada gaalkacyo ayaa waxaa arrintaasi ka hadlay ciidamada eedeynta loo jeediyey sarkaal ka tirsan ciidamada daacadda u ah maraykanka ee b s f ayaa waxa uu iska fogeeyey eedeynta ka timid guddoomiyaha isagoona ku eedeeyey inuu yahay nin mas-uuliyad darro sameynaya gobolka mudug buuq baa ka jiray buuqaas ka jiraa guddoomiyaha gobolka ayaannu dareemaynay inuu hadallo sochial mediya mas-uuliyad darro ah inuu ka samaynayo oo ka hadlayay uma jawaabayno kumana dayanayno isumana quurno waxa uu ku dhaqmayo iyo waxa uu ku hadlayo iyaan tashuush laydin gelin iyaan laydoonan bisaf baa waddanka cadow ku ah nin kasta oo iska hadla oo waxaan munaasib ahayn ku hadlana waxaan leeyahay iska hadlow ciidamadan murtasiqada ah oo uu tababarkooda iyo taakuleyntooda gacanta ku haya maraykanka ayaa marar badan waxa ay iska hor yimaadeen ciidamada maamulka la baxay puntland iyadoona geesta kale ciidamadan daacad u ah maraykanka ay u taagan yihiin inay fuliyaan danaha maraykanka iyo dhibaataynta shacabka muslimiinta madaxweynihii hore ee maamulka la baxay galmudug ayaa sheegay in dowladda federaalk ay marayso xaalad fowdaha oo halisteeda leh waa kan farxaan cali cabdulaahi cabdikariin xuseen guuleed oo ah madaxweynihii hore ee maamulka la baxay galmudug ayaa shaaca ka qaaday in dowladda federaalka ay marayso xaalad fowdo ah oo halisteeda leh cabdikariin oo muujinaya walaaca uu ka qabo xaaladda ay marayso dowladda federaalka ayaa waxaa qoraal uu soo saaray ku tilmaamay in marxaladda ay hadda ku sugan yihiin ay tahay mid aan laga aamusi karin waxa uu xusay in khataro amni iyo kuwa siyaasadeed ay dhex maquuranayso dowladda federaalka kuwaas oo maalinba maalinta ka dambaysa cirka isku sii shareeraya marka la fiiriyo tirada ciidamada ay dowladda federaalka haysato ma ahayn in loo baahdo ciidamo qabiil ayuu yidhi mar uu milicsaday guulihii isxigxigay ee ay mujaahidiinta al-shabaab ka gaareen furimaha dagaalka kuna qabsadeen degmooyin iyo deegaano muhiim ah oo dhaca bartamaha iyo koonfurta soomaaliya ayaa waxa uu xusay in ku dhowaad toddobaatan kun oo ciidan islamarkaana dowladda federaalka mushaar siiso ay ku fashilmeen ee inay ka adkaadaan ciidamada mujaahidiinta cabdikariin ayaa isagoo sii ambaqaadaya hadalkiisa ku wajahan xaaladda cakiran ee ay marayso dowladda uu hogaamiyo xasan sheekha uga digay waxaa laga dhaxli karo doorashada halka dhinac ah ee uu wado taas oo uu ku tilmaamay inay keeni karto fawdo amni iyo in ay burburto dowladda federaalka qoraalkan ka soo baxay cabdikariin xuseen ayaa imaanaya iyadoo dowladda federaalka waayadii u dambeeyey wajahaysay eedeymo iyo dhaleecayn kaga imaanaya mucaaradka iyo qaar ka mid ah xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka marka la soo ururiyo arrimahan oo idil ayaa waxa ay niyadjab ku noqonayaan hoggaanka ugu sarreeya villa soomaaliya oo mar walba sheega in amniga dalka uu gacantooda ku jiro sidoo kalena waxay beeninayaan hadalladoodii ahaa in mujaahidiinta al-shabaab ku soo afjari doonaan muddo kooban khasaare isugu jira dhimisho dhaawac ayaa ka dhashay shil gaari oo ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya faahfaahinta qodobkan waxaa inoo haya maxamed qaasim aroornimadii hore ee maanta waxaa magaalada muqdisho ka dhacay shil gaari oo geystay khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac shilkan ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay halka loo yaqaano iskuuska miranayo ee magaalada muqdisho waxaana ka dhashay khasaare kala duwan shilkan ayaa waxa uu yimid kadib markii gaari xamuul ah oo dul maray mootobajaaj ay saarnaayeen dad rakaab ah oo maraysay iskuuska miranayo ee magaalada muqdisho inta la xaqiijiyay waxaa shilkan ku geeriyooday saddex dumar ah oo ka mid ahaa rakaabkii saarnaa mootobajaajta halka ay ku dhaawacmeen laba haween ah iyo darawalkii mootada kaxeynayay kuwaas oo ay soo gaareen dhaawacyo halis ah wararka ayaa intaas ku daraya in darawalkii kaxeynayay gaariga xamuulka ah oo goobta iskaga baxsaday kadib markii uu dhacay shilkan geystay khasaaraha nafeed magaalada muqdisho ayaa waxaa marar badan sidan oo kale uga dhacay shilal galaaftay nolosha dad badan shilalka la xiriira gawaarida xamuulka ah ayaana waayadii dambe kusoo noqnoqday gobolka banaadir aad aad umaadsantahay maxamed qaasim dhegaystayaal warka fiidnimo idinkaga imaanaya warbaahinta islaamiga alfurqaan waana geynta tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaasi nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu